إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحد صلح جرني محاضرتي عنوانkeedu uu ahaa maqsuumaan bayna alaalaam waalaaamaan laba xalqa ayaan soo qaadanay tanna waa xalqadii saddexaad oon rajaynaya insha allahu tacaala inay ugu dambayso waxaynu ka soo hadalay waaqica oo soo sawirnay wixii aan ka fahanay waxaan ka soo hadalnay musamarkii culimada iyo daamadii ka soo baxay iyo waaqica uu ku soo baxay ay bayaanaadka ama qaraaradaasi ku soo baxeen waxaa kaloon ka hadalnay intiqaadaad loo soo jeediyey go-aamadii culimadu ay soo saareen iyo bayaanaadkoodii intiqaadaadkii qaar kamid aan marka ku dhex jirnay gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay hadalkii ama mulaxadaadkii sheekh xukaasha uu ka bixiyey ama sheekh xukaasha uu mulaxadeeyey bayaanka ay culimadu soo saareen horey baan u sheegay waana ku celinayaa culimada bayaanaadkooda iyo qaraaraadkooda macsuum ma ah wayna khaldami karaan waana ilduufi karaan kuwo iyaga ka horreeyey iyo kuwo ka dambeeya oo soo socdaba mar haddayna masaladu ijmaac ahayn oo xaggii ijmaaca ayna gaadhsiisnayn majmuucad kasta oo ijtihaado oo si wax u arag ra'yigoodu qad yusiib waqad yuqti macsuumkuna waa sharciga rabbi tabaaraka watacaala qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca ummadda ayaa macsuuma masaajidka asliga iyo wixii lagu dhisay oo qiyaaska saxiixa sidaas daraaddeed waa la mulaaxadayn karaa waa la lanafdin karaa laakiin mulaaxadaynta la mulaaxadaynayo waa inay noqoto mulaaxada ama mulaaxadayn cilmi ah oo la cilmiyeeyey la tafsiiliyey luqadeeda iyo qaabka loo gudiyey elegsan yahay ujeedadeedu ay tahay inay wax dhisto ee inay wax dumiso wax hallaysa aynan ahayn yacni naqli bannaa ah oo wax ku biirinaya ummadda masaalixdeeda iyo danaheeda waa inuu noqdo oo wax qaldamay toosinaya laakiin hadduu naqdigu iska noqdo wax uun muxuu ahaay gawraca busku kicin un hadduu iska noqdo iyo nooc misdaaqyada ka qaad hadduu iska noqdo oo usuushiisa uu waayo naqdiga noocaasi wuxuu kusoo baxayaa mafsado maxdi ah oo ah maslaxada lahayd ayb mulaxadadii noogu dambeysay mulaxadaadka sheekha oo midda shanaad ah waxaan soo marnay inuu sheekhu mulaxadeeyey magaca iyo musamuhu isma laha waa ka soo hadalnay hay-ata culamaai soomaal cabsi laga qabo inay xaraka isu bedesho waa ka soo hadalnay muddadan ciidamada loo qabtay oo dhici karta inayba fitno u horseedo dad oo dhugtiga cusub oo la daaliyo ay sababto waan ka soo hadalnay nimankan haddaad dawladnimo oga ictiraafteen qolada kasoo horjeeda maxaad mujaahidiin u dhaxdeen waa ka soo hadalnay qodobkayna ugu dambeeya waxa weeye sheekha mulaaxadaadkiisa ka mid a wuxuu sheekhu leeyahay waxoogaa arrintu hadday nasiixo tahay sida la rabo wax weeyaan in loo gudbiyo ka nasiix ahaan laakiin in awaamir ahaan loo gudbiyo adigu aada amrayso waa ma baxnaa buu leey bayaanka haddaad akridaan buu leeya waxaa ka muuqda awaamir la amrahayo xukuumadda oo laleeyahay saasaa waajib ku ah saasaa waajib ku ah ayib ficlan saasuu sheekuu sheegay culimadu bayaankooda waxaa ku cad xukuumadda waxaa waajib ku ah inay shareecadu dabaqdo waxaa waajib ku ah dastuurka ama cahdiga kumeelgaarka wixii ka qaldan inay tahay waxaa waajib ku ah inay ciidamada shisheeye waddanka ka saarto waajib ku adaasuu sheekuu qoonsaday marka wuxuu marka leeyahay inay nasiix ahaan wadaadadu marka u gudbiyaan bay ahaydeen inay waajibaad ka dhigaan ay xukuumadda ku waajibinayaan ma ahayn wuxuu intaas u dari sheekh waxaa la rabay insaanku hadduu caalim yahay ama naasix yahay waxaa la rabaa inuu sidii nasiix ahaan warkiisa u gudbiyo laakiin inuu yidhaahdo waajib weye inuu sidaas sameeyo waajib weye inaad sidaas samayso waxoogaa waxaad moodaabun arrinkaasi inay ka baxsan tahay nasiixadii ahlusunna waljamaaca lagu yaqaanay yacni waxa haddaad tidhahdo waxaasaa waajib kugu ah ama dawlad ha ahaado ama shaksi ha ahaado waxaasu waajibku kugu yahay sheekhu wuxuu muujinayaa in usluubkii nasiixada ahlusunna waljamaaca laga baxay oo loo baxay usluub naseexo oo ahlusunnuhu ayna qabin laakiin waxaa la yaab leh sheekhu qodobkaa iyo qodobada kale toonakaan sheegay wax naqli ah muusan keenin markii ahlusunna inuu sidaas yahay wixii khilaafsanna uu sidaas yahay nuquul uma keenin walaa aathaar can salaf walaa aayaad walaa axaadiis waqtigaana ma jiro ra'yi isagu uma kaala kumanaaday buu noqonay aniguna waxaan doonaya inaan isbaasiyo nasiixada sharciga ah inay ka mid tahay inaad u gudbiso usluub ah waxaasaa waajib kugu ah usluubkaa inaad u gudbin karto ama xukuumad ha ahdo ama shaksi ha ahdo ama madaxweyne ha ahdo cid walba in qaabka loola soo qaadi karo inay ka mid tahay min muqtada nasiixa cinda ahli sunna waljamaca nuquusheedaas yaan doonaya inaan keeno nasiixada waxaa la yidhahdaa horta tacriifkeeda tacriifka nasiixada marka la yidhahda wujuubka kama hor yimaado nasiixadu wujuubku waa soo hoosgalaa bal nasiixada waxaa soo hoosgala alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar bal nasiixada waxaa ka mid ah baabka loo yaqaano baabulcuquubaat oo tacsiirta iyo xuduudda iyo kulli nasiixaday ka mid macnaha ninkii doonaya iyo tafsiirka nasiixada iyo inay wujuubka aynan ka hor imaanaynin bal cuquubaadka inaynan ka hor imaanaynin soo gelayaan ninkii u baahan ha u laabto kitaabka fataawida sheekh ibnu baan caleyh raxmat ullah majmuucu fataawa wa maqaalaat mutanawica mujaladka toddoba labaatan iyo toddobaad sabxada shan boqol labaatan iyo saddex ilaa shan boqol iyo labaatan iyo shan inuu yahan malayna sababta ay ka waay adiga sabxada shan boqol iyo labaatan iyo saddex buu ka bilowdaa mujalladka labaatan iyo toddobaad amtilaan keenayaa marka culimadii sunnada oo madaxdii iyo dawladihii la hadlaya oo waajib isticmaala waxaa ka mid ah sheekh ibnu baas caleyh raxmatullah wuxuu naseexo u wajahay melik faysal boqorkii boqorada sacuudi ka mid ahaa melik faysal buu u wajahay naseexada iyadaa wuxuu ku daray sheekhu hadalkii uu waday fainahu yataxatamu calaykum walaa shakka فإنه يتحتم عليكم ولا شك حمل راية الدعوة إلى هذا الدين وححكم إذن كؤة هذا الدولة فيهم شكية وسنكتشرد دعوة على كذا هنا القاطان والدين كفاقسة يلا الله يا شيخ ها صوبك في لمعصي هذا الكيس النصيح وقطع يا شيخ طيب sheekh ibn baas ahlu sunna ma habeeno usluubkiisa usluubka ahlu sunnaha maga baxdayn hadalkaasi waxaad ka heli karaysaan kitaabkaan hadda soo sheegnay majmuucu fatawa waa maqaalaat mutanawica mujalladka labaatan iyo toddobaad oo nasaa'iqa ah sabcada laba boqol iyo kow ilaa laba boqol iyo laba risaalo kaleeto ayuu sheekhu wuxuu u diray ilaa umaraa'i khaliij khaliijka umaradooda iyo madaxdooda u diray waxaa ku timi risaaladaana inuu sheekhu yidhi falwaajibu calaa xukaami lmuslimiin mancu dalika waalqadau calayh wuxuu ka hadlayay qubuurta la caabuday iyo qibaasta iyo wax markaasuu wuxuu yidhi waajib waxaa ku ah madaxda muslimiinta inay qubuurta la caabudayo dadka u diidaan kana takhallusaan waajib waa naseexa واجب وشاف له أنا أقول واجب ضلته هذا كان واحد كان كيري كان في الكتاب كان لفتة سبحان الله وقال لي اللي حدا يشاء مثل هذا كان مثل من الشيخ حكامته وكل شيء جديد اليوم وجبنا وكعبرين أنا واحد كوي من السجن سبحان أفر بقول هي سيدتنا يشان في الكتاب كان لفتة شيخ الباس كريه معه شيخ الباس كريه معها bal culimada sunnada in badan oo ka mida baa sidaa xakirtay bimujarad hadda kitaabka aan sheegnay aad waxoogaa tasafuxa ku samayso ama kutubta kale sunnada ah culimada sunnada fataawidooda ay ku taaliyo nasaaixdooda waxoogaa aad tasafux ku samayso waxaa kuu soo baxaya hadalkaa sheekhu inuusan san lahayn masalan asheekh maxamed ibn ibraahim muftigii sheekh bilbaas ku horreeyey waxaa waxaa isagana dhowr meelood uu ku yidhi وهي كم مثلا الدرر الثانية في الأجوبة النفسية سبحانه أفري وحديلا جلس أفري الطلاب سبحانه أفر بقلبي يصدني سمح وحليه شيخ محمد بن إبراهيم فيجب على الولاة تقوى الله وخشيته وبعد وحا واجب كؤة قال لك حق مركز لأسوه هذا لو تنقص الحريه هذا كامل من السبحانه أفر بقلبي يشنيته سعد بن حمد بن عتيق وعلمته وولاية السعودية كمل أي استغنى وحقوق قريب إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن آل فيصل نصائح المتوكل إليه نصائح المتوكل فحينئذ يجب على الإمام أيده الله أن يحرص أشد الحرص على محو هذه القضاء وحواجب دعاء إمامك الله حوجيه inuu qubuurtan iyo waxan la caabudayo tirtiro waajib الدرة الثانية في الأجوبة النسبية مجلد كأفرية الطلنات سبحانه شنب قول إلا واحد ولا كاسكو يلا مركبوا هذا نفس الحرية سبحانه شنب قول هي الصدن يا أبا عبد الرحمن بن الحسن أيات السجن وجهه أقري كتاب أقري وراء فيصل بن تركي السجن ورديها أي وراء أقري سلامته سلامتي بسوري وبعده الواجب علينا وعليكم التناصح في دين الله والتذكير بنعم الله وأيامه واجب عبد الرحمن حسن هذا الكلام يقول لو تكسر لي صفحة لحدا يتوب لحدا يشم لحدا يتضبع صفحة تضبع تنار صفحة تضبع تنصدح تضبع تنأفر تضبع تنشم تضبع تنسدد سجاشة يتوب انت صدر سؤالي شيخ طيب رسالة عامة ومرحنا مسلمين تقول ديرين السيدة وكان السيدة تقصوا عروسي إسلا كتاب كان صفحة بقل يقوم بقل يصدح بقل يشم عبد الله بن فيصل يا عبد الرحمن بن الحسن يا عبد اللطيف بن عبد الرحمن هي علماء المسلمين في أمراء يجيبون وراء وضدرين علماء صوبين وكذا وحي لنا فيجب على العلماء والأمراء ملاحظة في علماء وحا واجب وعا الشيخ محمد بن إبراهيم هذا رسول من مفتك المملكة مش من ذلك كبر رئيس أيها إذنك نمرك شرح حديث في الدين والنصيحة مركزة وحي والنصح لأئمة المسلمين أمرهم بطاعة الله ورسوله مركز أئمة النصيحة وإن أمر إله طاعة هي طاعة رسوله الشيخ مركز وحمية طلع أهل السنة والجماعة معها منها السوداء إن لي إلى بروح أظن الصحيين كوحة سواجد سواء وحكومتي وحة سواجد سواء ومدحويني وحا سواجد هو إلا صار له استعماله وصولك نصيحة غير السنة والجماعة يتفتح سنة هاي نقل بلوغة هاي إلا ورك ولا تكتب كرته أهل السنة والجماعة أنا وحوالي تكتيرين كرة نبت منهج كودنا وحوالي أهل كرة لكن هو في الشيخ كف عليه الدليل عليه الدليل هذا هو المذهب المنقول عن أئمة السنة سلفا وخلفا أئمة مركي اللفظ طاوة يعني خاصة بتقول نصيحين سرين خاصة بتقول نصيحين سرين لو حتى بالحين يحضران وفي واجب كؤة واجب وفي إليه تصوى فلماذا بيان قضاء إيطا وضغطا أكثر من هذا أكثر وحقيقة مضا حتى الشيخ أوفى علينا أن أنك الدولة وحكوها تشبيني معناها مو وتشبين توحى السلف marka la leeyahay dawladda waxaasa waajib ku ah yaa ku waajib ya sharcigaa ku waajib sooma culimaduna waa un caddeeyayaal waa mubaligiin waa gaadsiiyayaal waa naasixiin laakiin waajibinta yaa iskale allah waa iskale tabaraka watacaala allah baana waajibiyey iyo waajibiyey kitaabkiisa in la xukumo in la taxkiimiyo oo laga dhigto sharci laga dhigto allah waa waajib gudbinta la gudbinayo marka in loo gudbiyo allah idinku waajibiyey qaar أسلوب نصيحة أهل السنة في العصر طيب وحاول لا يابع ولا نقول هذا الكلام سيد إني لفظه مركا أبوت تبني الله والله يمثل الدولة ما ينبي من الحافظ على الواجب اللي في التاريخ أيوة لو ملاحظين إنه مكة هو رنويه ما يمكن أن يقول لك فكما هذا الأسلوب الحلو كتير ninka hadalku ku socdo waa nin dawlada uu iska kaxelina sooma laakiin suuq waa suuq baxsan ruuxa aduu maskaxaynayso wixii waajibka waa inaad tidhahdo waajib hadda suuqka lagu baxan karta jirto qaxweeye laakiin suuqkana waa suuq fugan oo aan dhib lahayn intaa waxaa kaga baxayaa sheekhu hadalkiisa wuxuu ku gabagabeeyey mulaaxadaadkaas aan bayaanka ka arkay haddii aan asiibay oon ku saxsanahayna allay ka ahaatay haddaan ku gadsayna waa la isbixin karaa salafkana anaa iskale waana qaadanaya waxaan marku sheekay insha allahu tacala ka rajaynayna bacda hada albayaan inuu wixii qaladaada ka noqdo sida uu ballan qaaday insha allahu tacala intaa waxaa kaga gudbayaa culimada bayaankaa soo saartay musaalaxada iyo ujeedadeedna aan soo sharaxnay بعد هذا البيان قصدكود وحويات نجدي وضعه الشدادات ديك لغا هرتغو فتنة لغا هرتغو ومدى اللي تسوه دويو مصاريفنا لغا شقيو وقت بدل لغو بحيو حديث بحاو ربا قران دلال زي ولان نجاح إلهي بارك الله تبارك وتعالى ما كنا جيح دونان مثل كنا جيح مايان ومثل إلهي تعالى oo qaar badan oo dadka ka mida waxay leeyihiin war nimankan muxuu ahaayey xukuumadda waxba ka suuroobi maayaan wadaadoo hayslu goynina nimankan waxba ka suuroobi maaya hayslu goynina xadu ogdin qolyo kalena waxay leeyihiin oo qobadii ka soo horjeeday baa un heshiiskii qaafin oo qaarkood hadda ay masganahayaan oo tuurahayaan maxaaba ka socda waxaad wadaan dadaalka lagama daalo sooma wax walbana waa laga kalgaaraa ilaahay tabaaraka watacaala baa waafajinta iska leh laakiin meesha waxa weeyaan macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yaqtaduun calaa aqali taqdiir inay cudurdaan ku noqoto dadkaa dadaalkooda in ilaahay tabaaraka watacaala ummadda ku anfacana waa wada kartaaba oo keyrka lagama fulsto ilaahay baana garanaya tabaaraka watacala meeshay wax ka imaanayo culimada kaleeto iyo ummaddana iyadana waxaan ugu baaqayaa mubaadaraadka iyo musaalaxadaas ummaddu ay wato culimmadu ay wado in laisgarab taago wixii khayr ah wixii khaldamana in la safo oo naseexo lagu safo oo wixii ka dhiman la dhammaystiro laakiin juhuudda in la garab istaago waa sida keliyatan isleeyahay ummadda way isugu imaan kartaa haddii ilaahay tabaaraka watacaala agtiisa ay macnaha waxa weye ka qoran tahay oo rabbina waafajiyo tabaaraka watacala intaa waxaa kaga soo baxayaa barnaamijkii muxuu ahaayey warbixintii iyo tacliiqaadkii ka dambeeyey baan intaa kaga soo baxaya waxaan doonayaa inaan jalsadan caawa ku fatimo caqabaad ina haysta horeyna loo haysta haddana ina haysta oo iyaga sababtood wax loola hagaajaayo hadday sii jiraanna aan waxba inoo hagaagay laanna ilaahay sunan buu leeyahay tabaaraka watacaala sunankiisana waxaa ka mid a markaad meel u socoto waa inaad sababkeedii qaadato sababkana waa inuu musababkii ka dhasho qaacidatu sabab walmusabab waxay ka mid tahay min alqawaacid oo uu aada u taqriiriyey alimaamu shaatibi caleyh raxmat ullahi fi lmuwaafaqaati wagayruh macnaheedu waxa weeyaan markaad doonayso wax rabto waa inaad jidkiisii marto haddii aadan jidkiisii marin ehelna aadan u ahayn mehli mehli khawaarij qaab khawaarij iska mucjisaad inay wax u dhacaan ilaahay tabaaraka watacaala waa dhacaan laakiin waxaa jira asbaabta iyo sunankaa aan bedelmin oo rabbi dejiyey tabaaraka watacaala iyo qawaanuunta kawniga la yidhaahdo sidaas daraaddeed haddii ay dhacdo inaynan ummaddu sixin caqabaadkaasi oynan ka gudbin way adag tahay inay wax u hagaagaan caqabaadka laba qaybood baa marka u qaybinaysa qayb waxa weeyaan waa qayb daaxiliya gudaheenna innaga dhexdeenna inamadaas fitna qaarna waa qaar dibadda ah caqabaadka gudaha baan ku hormarayaa maxaa yeelay iyaga asal inxiraafka daafiliga ah ee khafkii saxda ah aan ka leexanay tarbiyadnimada inaad haysata daafilkeenna asbaabta ka socota ayaa kee ayaa waxay tahay caqabada ugu muhiimsan uguna khatarta waxay tahay oo maxay tahay waa nafteenna iyo qaabqaqankeenna iyo suluuqeenna iyo akhlaaqdeenna iyo caqiidadeenna waxa innaga inagu saabsan ayaa caqabada koobaad marka caqabada waxay ku soo noqotay nafteeda usluubkaana waa usluubka qur-aanku ina barayo dhib hadduu ku qabsado dhibka intaadan meel kale ka baadi goohin bal horta adigu naftaada muraajice adaa caqabo ah jabkii ama hadimadii ka dhacday ka fog markay saxaabadu yidhaahdeen say ku dhacday awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum ana hada maxaa lagaga jawaabay qul huwa min cindi anfusikum gaalaa idiin geysatay laba dha gaalaa idiin geysatay oo cadow sheeyaa idinku soo duulay oo idinka xoog badnaa eeba xagga lalama aadin ee waxaa la yidhi qul huwa min cindi anfusikum naftiina agteeda ayay hadimadan iyo jabkani ka ahaato idinkaa sabab u ah halkaa maxaan ka baranay marka qaacida asaasigaan ka baranaynaayo masaa'ibta ummadan haysato asal waxaa u ah asbaabta iyadu ay gudaheeda ah intaan dibadda iyo cadowgeeda dibadda aragtaa waxaa kaloo kutusay aayadda qur-aanka rabbi leeyahay tabaaraka watacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can katiir wax kastoo idinku dhaco musiibo ah mid caamana ahaato mid qaabsaha waa waxay un gacmihiinu kasbadeen fabima kasabat aydiikum ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فساد كبرت يا بري بكاري sababtiisu waxa weeye waa waxay dadka gacmahoodu shaqaysteen intaana marka cid kale eegin oo horta innagu aan isku noqon waxbaasi inaga cad waxbaasi inaga cad waddanka burburay ummaddan dhibaatootay qarankan dumay waxaan dhammaan la gumaysiga khilaafkan waxaan oo dhan inagaa sababay intaynaan cid kale eegin oo horta inagu waa ina gaar haddii aynu garanno cudurka askarkiisu meeshu ka socdana daawadaynu helaysa haddii cudurku inaga lumo oo meel kaleeto aynu muxuu ahaayeen u lunnana hadda wax weeyaan daawadii heli mayno asaasku marka wala leer wax wey innaga ayaa asaas u ah mushkilada ina haysata asbaabku way farbadayihiin marka cudurrada ina hayo dhibka ina haystee daatiliga ah ee nafteenna u noqonaya way fara badan yihiin laakiin dhowr baan ka xusaya waxaa ka mid a masalan alfurqa watahaawun fii amri tawxiidi sof kala tagsanaanta iyo iskhilaafka iyo kala jeedidda iyo fududaysiga la fududaysanayo asalka sharciga oo ah midnimada iyo isu imaadka haddii qabaa'il la ahaana dadkii waa laisku kari waayo haddii jabhada la ahaana dadkii waa laisku kari waayo haddii wadaado la noqdayna dadkii waa laisku kari waayo ayib markaad adigu iskhilaafto oo laisku kakari waayo oo samaantaada laiska tuso ood wanaagaagiiba agtooda isu tanaasuli weydo soo cudur adiku hayama cudurkaa natiijada ka dhalata yaad ku eedi marka burku baa ka dhashay adaa iskale cadowgaa kugu soo dilo ku qabsaday adaa iskale xumaanta ka dhalatay oo dhan waa waxaad adigu kasabtay leanna waxyaalahaa kaloo dhan waa mustadbadaat waxaan iskale waa sawa furqadaa sawa fashalna asaasiisa wa allah tabaaraka watacala wuxu uhi waaatiicu allaha waaatiicu rasuula waaatiicu allaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله أطيع ورسول أطيع من هسه هيجين فحنا روح هل تقولون هاي اختلافنا وهذا اختلافنا وحكذا لنا يتتبشروا فشل بكذا لنا وتذهب ريحكم أود ديننا أي تكتب وما نبقى مثل هذا ولا لا إسمع حمارة يفريا ولا لا إسمع القبور في فريا sidaa mar hadday ummaddu kala jeedsato kala awoodeedina waa dhimatay tabarna male ilaahayna tabaaraka watacaala nafsigiisii iyo liibkiisii meesha waa ka baxay haddii hadda ka hor marka aan la yaabanay dadkan muxuu ahaayey caamada iyo qabaa-isha haddaan la yaabanay maanta hadday innaga in haysa kaga waran oo kii wadaadka dii jira laysku kari lahay والحق يقال waxa uu ka disan yahay garanaysa wuxuu ka disan yahay garanaysa waa ceeb weyn waana wax keeni kara xasman koox gooniya iyo urur gooniya iyo xisbi gooniya baa intuu calanka qaado buu ummadda masaalixdeedoo dhan xaqiijinoo ka wada dulboodi wax soconaya maaha sunno ilaahayna maaha haddaayna helin ummaddaasoo juhuuddeedu isu timaadoo la mideeyo khayr iyo manhaj baxsanna lagu mideeyo haddaan la helin nafsiri cirkaa ka dag mar kastana waxaad xaqiijisiyo markaad sibtaad gaadho adigaasi u cuni adaad waxoogaa soo yara gurguurato oo aad istaag istiraahdo kacdo markaad tilaabto istiraahdo adigaa cuni waxaa horantoo ka qabto لأن أسباب البربر كان متأصل هو إلا ما قال كنت إلا الشيء تعمل إلا شو تنازله ومصاريف اللي تنازله واللي سوي ماده ومن ماذا يعتبر قصدك اللي جهر مريم مسائل طبعا حتى مسائل شرعية كمان هذا هو وجهة النظر في اختلافات وأراك كده واحد ممكن يكتسب ومرة مستحدث أنا اللي هو من بين فرح oo kulligood haaqil ma wada noqonaya cilmigii iyo aqoontina isku mistawa kama ah istidlaalaadka iyo masaa-ishana waa isku khilaaf laakiin waxaa muqadasoo in la ilaaliyo u baahan in maslaxadaa guud iyo masaalixdaa guud laysu wada shaago midna laga ah ummaddu nidaam cumar aan ku midoodo manhajkana saxato wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafarraqu halmikaan baan soo qaadana masalada iyada oo runtii aad iyo aad casiiz u ah waa mawqifkii xasan ibn cali ibn abi talib radi allahu tacala canhu wa ardaa waad garanaysaan markii uu khilaafkii dhacay saxaabada dhexdooda ridwan ullahi calayhim khilaafkii markuu dhacay oo dagaaladii ay dhaceen cali ibn abi talibna la dilay oo khawaarijtu ay dishay ayaa waxaa lagu magaacooday waliilkiisii xasan ibn cali ibn abi talib nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh horay wuxuu usoo usii sheegay wiilkiisaasi inuu sayid yahay nabigu wiilkiisu ahaayo awowgu u ahaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi ina bnii haada sayidun wiilkaygani waa sayid buu rasuulku islaamay waxaana dhici karta inuu ilaahay ku islaaxiyo laba kooxoodoo waaweyn oo mu'miniintoo islaynaysa hadal nabigu hore isu sheegay cali markii la dilay xasan baa kooskii aabihii qabtay oo lalabu baayacooday dagaalkii markaa waxaa taagan cali bn abi aalib radi allahu canhu khaliifatu lmuslimiin ah iyo reer shaam oo markaa mucaawiya hogaaminaya ee ijtihaadka ku salaysnaa markaas ayuu xasan ibn cali radi allahu canhu ka tanaasulay shagadii iyo imaaradii iyo mas-uuliyaddii si ummadku isugu timaado sanadka waa sanadka mucaawiya ibn abi aalib radi allahu canhu shirku uu ku wareegay ummadduna madaxnimadiisi isku waafaqday khilaafkiina soo afjarmay loona bixiyey caamuljamaaca sanadkii midnimadaa loo bixiyey bacda khilaaf iyo dhib badan oo dhacay kadib israaciddaa la israacidaa wax weyn waxaa ka wadaa marka qatarkii ugu ah xasan ibn cali radi allahu tacaala canhu markaa uu tanaasulayo ciidamo fara badan uu wataa oo wax alla wixii ciidamo aabihii uu watay oo dhan baa la socda dagaalkii reer shaam iyo cali bn abi taalib markay galeenna oo dagaalku dhacayna dagaalka waxaa lagaga xoog batay reer shaam ciidamadii ka xoog batay reer shaam oo idil xasan ibn cali bay ku darsaday xaaladda xaggee u joogaa marka meeshii ugu adkayso ma joogo meel laga tanaasuli kara ma sooma kursibaad ku fadhidaa hawshu ma sahlana intaasoo ciidamaha ku raacsan waxaad rumaysan tahay inaad jiiri karto wax walba aad macnaha waxa way hoosta aad soo geli karto khaliif sharcioo lala mawaayo xoolay wey waxaasoo dhan baa meesha jooga dadkiisii uu hogaaminayay baa waxay taagan yihiin hanafuleyni hanafuleyni cali waxaa noo jebini baa laleeyahay waa sidaas jikow حسن بن علي بن ابي طالب مركع خطب مشيري وحكم هذا الذي خطب مشيري ايها الناس اني قد اصبحت غير محتمل على مسلم ضغينه والضرب وحوازري انا بقول كحن بارسنين احد مسلمين تكمل انا القصه كحن بارسنين القصه منه واني ناظر لكم كنظري لنفسي وحنا الدين سيرنا يا سيدنا نفسي وقف سيرنا يا أخي. يعني كين يرتيد وأسوب كلمة وأرى رأيا فلا تردوا علي رأيي رأيي يطلع بالأرض وقدر رأيي لا يطلع في جيبنا انظر رأيي إن الذي تكرهونه من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرقة مثل أجيبا كثير ood iga diidan tihiin ood karaahaysanaysaa oo wada jirka iyo tanaasulka ah baa ka fiican oo ka fadli badan taad jeceshihiin oo kala maqnaanta iyo furqada su-aal weyn ma adiga waxa wey markaad asbaax leedahay xataa haddaad khayr doonto asbaacdaadu haddayna fiicnayn dhanka xun bay ku jira hana jebinin bay leeyihi nin la dhihi jiray abu caamir sufyaan ibnu leyl la dhihi jiray oo raggiisa ka mid a ciidamada ka mid a ayaa wuxuu ku yidhi حسب وجهه وكان يقول كل السلام عليك يا مذل المؤمنين سلام كنت هذا كي مؤمنين تدل له ka wada inuu nintadileeyo garsanaa ka baxay waa tanaasusha sooma markaasaa wuxuu yihi xasan radia allahu canhu wuxu uhi yaa abaa caamir lastu bimudilli lmu'miniin walaakin karihtu an aqtulahum cala lmulki mu'miniinta mid duleeyey ma idi buri laakiin waxaan kahdayoo ii cunsani waayo inaan mu'miniinta dhiigooda boqortooyo iyo madaxnimo rabtay ku saartay taasaa liqi waayo ayib markaasaa mid kalea u yimid oo wuxuu yidhi yaa caara almu'miniin buu ku yidhi yaa caara almu'miniin mu'miniinta ceebkoodiiyow ceeb xalla ku dhig wuri ceeb baad la dhigtay markaasaa xasan ibnu cali wuxuu yidhi alcaaru khayrun min annaar الله العار خير من النار ما أنت هنا العبوب وفي قابطان كل عبوبي أيات أنت نار إلى هنا جرى تبارك وتعالى وأن تقدر هنا الصبر النهضة ضد المؤمنين والمسلمين في كل من الصوت إلى الصلاة صلاة موقف كمان تروغب هاي هاي المسلمين توكا تنازل مصالحنا كتنازل ururka ka tanaasul danahaaga ka tanaasul aragtidaada ka tanaasul weligii tanaasul aqbali karo ijtihaadka ka tanaasul masaalixda uma dul tanaasul waa haddaad daca tahay haddii kaleetana yaa laisku goyn furqadaasi marka waxa weye waa daaxilkeenna inagaynu jirta ad arkaysaa laba kooxood laba wadaado oo wax masaa'il waaweyn oo hadda u dhexeeyo garowsata aadan arkaynin haddana aan laisku karin aafana haysato meeshaas gudaha maha keliyate aafana haysato wayso badanna waa dala qaba ayb waxaa ka mid ah caqabaadka iyo cudurradayna hayaayo waxaa la yidhaahdo alanaaniya waalcujbu anaaniya waxa la yidhaahdo iyo ismahadin isajabin iyo tacasub iyo ra'yigaagoo kula kula qumanaada ra'yiga dadka kalena uu kula qalwacsanaado iyo tasiixaadkii daafiliga ahaa oo meesha ka baxa marba haddaad iscagsabiso oo aad tidhahdo anaa idi anaa qaba anaa ku habboon ana ila baxay ha anaa ana anaa hadda warkaagu mar khalas waa ku dhama waxaad hagaajin kartana ma jirto wax ku hagaagaya ma jirto lugooyo iyo laf uma dadkaxisana anaa anaa lalmada marba haddaadan naftaada cudurkeedii ka adkaanin oo intaad jihaadka mujaahado la gashay aadan ka gudbin seebaad masaalix waaweyn oo xaqiisu ka taxa soo nabigu ma dhihin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh almujaahidu man jaahada nafsahu fi illah bidaat illah mujaahid waxaa la yidhahdaa waa ruuxa naftiisa ilaahay darti ula jihaado ka adkaaday naftaada waa inaad horta meel mariso cudurradan xujsiga iyo anaaniyada iyo isla kumanida iyo iscajabinta iyo ismahadinta iyo waa inaad meel tajarrud wax la yidhaha waa inaad usmaado haddiise laakiin naftaadaba aad ka dhammaan laha oo ra'yigaaga ka dhammaan laha oo kooxdaada ka dhammaan laha oo qaraaraadkaaga aad ka dhammaan la'dahay yaad wax la qaybsan kartaaba ila keliga waxba makuunin kartid keligaana waxba makuunin kartid ma samayn kartid dadkii kalena inaad wax la wadaagto waxaa kuu diidan ana iyo anaaniya soma anaaniyo wax ma dhiso waana ka jiga waxbay ismishaa cijbigaana asal u awaaraka rabbi tabaaraka watacaala saxaabada nebiga ku yidhi wa yawma sunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay'a وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين maalintii xunayn waxay ahayd maalintay saxaabadu ugu badnaayeen taqriiban dagaaladay ugu badnaayeen intii dagaalee ka horreeyay oo dhan tirada ugu badan maalinku watanaya nabiga salawatu rabbi wasalam labis iyo toban kun oo ciidan muuta see hawaanigu kula dagaalamay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegayaa dagaalkaas oo qaybtiisii hore lagu jabay oo intu soo gaaray saxaabada sababtii keentay baa la sheegaya wuxuu rabbi leeyahay maalintii xunayn markay idin cajabisay badnaantiinu oo kadibna ay waxba idin tari weysa oo qofku idinku xiiriyaday isagoo waaqaca kadibna aad dabada jeediseen idinkoo carara uma wallaytum mudbiriin away badnaantii horta shirada shifaaca iyo kanada iyo awood baan leeyahay waxaasi hadduu ku adkadiyo shab baa asal ku hajin kuy oo ciduna haddii laga cafinayso saxaabada lagama cafiya sunnadaasi hadday cidu u turayso oo daynayso asxaabu rasuulillahi baa laga daynaya kaa khayr badnaa kaa fadli badnaa kaa qiimo badnaa kaa ikhlaas badnaa kaa diin badnaa ayaga haddii laga caafi waayo adigana in laga caafiyo rasuulka cijdi markuu ku galo rabbi tabaaraka wa tacaala meeluu kaaga yimaadaba dab baa lagu dhufanayaa qaadnimo oo dhabarka ku jira saas daraaddeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamay cijdiga iyo ruuxa oo ismahadiyo ra'yigiisa iyo taladiisu la kumanaa wixii isaga khilaafsanna u arka wax kharriban nabigu wuxuu ku daray muhlikaadka ku tahay waxyaalaha dadka adduun iyo aakhirada halaaga oo rasuulku wuxu uhi sal ly slam halaatun muhlikaat wa halaatun munjiyaat xadiidkaad garanaysa wuxuu rasuulku uhi sal ly slam saddexda muhlikaadka wuxuu yihi shuxun mutaac wa hawan muttabac wa ixjaabu lmari binafsihi yani dafaynimo la afeextay iyo hawo la raactay iyo ruuxu oo naftiisa ku jiray xadiiskii nabiguna wuxuu aha sal alay wasalam saxiix jamca uu shak ku keenay haddii aynaan dambaabi lahayn waxaan idinka baqi lahaa wax dembigaba ka weyn oo muxuu yahay alcijbu bu rasuulka sal alay slam ajibin dembi waxaa ka weyn cijbiga لأن حجرك بحاجة كثيرة التسكين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هذيك وصلت من دربان بطمانك وأنسوا مش حرضك لكن إلى أكتك الحقيقة هو أعلم بمن اتقى وحيكون في عنك حيث ما لك ساكت سوها يستطمئها وأصيلا مقومة صلاح لمن هذا التسكين يتبعهم أول كيف تبقى إنه تقفوا المقر wuxuusan haysta dhibo wixiisu la kumanaado waktaad isu haysata mehe waa sida lagaa haysta mas'aladaasi marka waxa wey waa musiibo weyn oo inagu hadsatay inana haysata haddaan daawo loo helinna xalkeennu ma dhawa waa in daawo la helo waa in laga soo gudbo waxa la yidhaahdo asmaacda nafsiga waa in laga soo gudbo ajabinta ra'yigaaga kasoo gudbo ajabinta xisbigaaga iyo doobkaada kasoo gudbo reerkaaga cajabintiisa ka soo gudub xoolahaaga iyo caqligaaga iyo cilmigaaga cajabintiisa ka soo gudub waxaad yaqiinsataa dadku qaar kaa cilmi badanna waa ku jira qaar kaa caqli badanna waa jiraan qaar kaa diin badanna waa jiraan kuwa ilaahay kaaga dhowna waa jiraan kuwa kaa fibrad badanna waa jiraan dadka wax laqayso dadka wax laqayso laakiin aniga unbaa kuman kayrkayna waa qalloocanyahay waa qalloocan tahay qafcan لأن النبي رسول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس إيه فهو أهلكهم إن جئت مشى فلسطين هذا فتي وهلك سمين وقاطعين وحبك ما حدث أنا أم أقوم كأقول هلك بدن ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأقول هلك بدن إنه بخرجني وحاب فوق ربع حتى يبقوا هلك كم يستحيوا إنه خلدني وانحراف قطع إلى مجدي زمن تواضع ليلك فيه ولا نفسيه وحوء أهل كلام فيه حتى لو قصة الذين هم وحوء سلطة مناسبة إلى من قرب منا هذا هو رجلنا ميزانك زي كان أقول يوشي ميزانك اللساري سلامة الله مصرح نفسه وأنا أقول ربنا هيستا وحنا أين نروح هكذا إلى أن لقد بطوء النصوص فإن كان لك فرقية لقد بطوء غلطة أكثر يا رأيك هكذا وحكم لك وعقبات إنها يستطيع كم يدين الداخلي بأن تدين intaynaan horay aynaan u gudbin cadad banaanka cudurada hanaysa waxaa ka mid a isnaad lumuuri ilaa gayri ahliha arrimihii iyo danihii caabka ahaa iyo taladii ummadda oo loo tiiriyey dadaan inagu ahayn ka tala bixinaya go-aanka gaadhaya taqriirinaya ehelkeediina maaha da- darteed uusan ehel ugu ahayn تأثر دأيريد انت بضن دأيريد سيدة خارجة دأيريد سيدة بضن وحي صاحب لك هاي محوء هاي خبرة يري طبعا إلا الخبرة وحا لك خبرة نولا الشقيق طبعا nolosha dhex وبالتالي وحي انت فضل صاحب لفتح علمي لأن كلما إنسان عمري قاصر علمي هو تراكمي بالإله هذا يوم كسبنا يا اسمه شوي أما عمري التجارب وكسبنا أما علم الشقي هتوقع عن علوم كان أوقع عمري قاصر واحد بدل قوة لا يري علمي يري خبرتي وهي أعلم يري بعد الدين يعني انحراف ديني كل ذلك أصبح أخص في الوقار كاملة وهذا هو الحدود يا قضايات وين نزلاجه ذات يدي معها إيرت يدينا معها ذات يدينا معها إيرت يدينا معها محوء هاي حوشة عبء ولهين حبيب الفراء كوكا بطن شكي مرة إنه فساتك حي وأنا بس هنا أسوء أمت عن أقولين دوا لقالي warxawsha waa lagaa mudanya oo waa lagaa leeya oo waa lagaa yaqaanaa oo dadkeedii baa jooga oo adigu iska aamuso oo haybayso oo ixtiraam ma taqaano wiilka yarka shan iyo toban jirka ee shalay soo rucleeyey shalay shalay buu isagoo munxarif meesha laga soo odaygii dacwadaa ka dheeda ku da-oobay oo ku ciroobay ee maanta qabri qarka u saara konton sanana dad soo saarayo dhishayay isagii iyo odaygaas waa dumin soma hore odayahow bacsa maxaa jeli kartay tuhmo cayib lagaado wuxuu ogolyaa tuhmo war ummad saas uma jiri karta xaqiiqahadaa saa haddaad si kasta niyadsamid ugu jirta wax hagaajiya anu leedahay uma noocaas uma jirto meel lama gaari ruux walba waa inuu qadarkiisa garanayo maxaa kugu haboonoo qaban kartaa maxaase lagaa leeyahay masaalixdan iyo danaha caamka iyo qabaayaadkan masiiriga ah iyo khaasatan masaajid nawaasir waxaa la yidhahdaa dad baa iskale ka dambayda hadday gafaan calaa mas-uuliyatihi ayuu ilahay kala xisaabtamaya tabarka hadday saxaan adkakeeda ayaga adiga laakiin meelaan ku qaadi karna xidhiideen meelaan ku qaadi karna isku midmid mali fasalu ala dikri kuntum laa taclamuun ukaas hawshaas ma haddaad safiino akrin karto minhaajka iskuma taago soo haddaad arbaxiin uun akrin kartana bukhaari lama bilaabo soo haddaad waxoogaa masaa'il salaadka ku baxsan tahayna masaa'il jihaadki lagama hadlo masaa'il nikax iyo talaaqi lagama hadlo sooma intaad garanaysaa lagu xekay musiibada taagan waxa weeyaan iskaba qaaf qaasi kawaa wadadada dhexintawa iskaba qaafay dad aan in intaaba kasii shisheeya oo diinlawayaal ah baa qadiyadii ummadda iyo masiirkeedii cilaajinayo say doodaan ugu takrifalaysa oo iyagu inay kuma yihiin isu arko aba yaraatee aan laga lahay sidaa markay noqotana waa hanaag nabigeenu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi fantadiri saaca haddii arrinkan loo fiiriyo oo la xuskiyo oo la farkiyo ciddii lahayd cid aan ahayn markaa xaaladdu waa fasaatay saacad qiyaamadii markaas xaaladdu waa qalowday نبينا وحكى صلوات ربي والسلام عليه حديث أبو هريرة لقول أحمد بن ماجه حاكم صوت عليه وأنا حديث صحيح حاكم الألباني عليه رحمة الله سيده إليه والرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس الصلوات الخداعات وحا إيمان دولة ضدك وإيمان دولة تنظر خديتك بغن يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق سندا يقع كي بيناه وأحبينا لها أنا ورد سوى الله سميسان kii runlowga ahaana warkiisii waa la beenay wayu'tamanu fiiha alkhaa'inka kii khaa'inka ahaana waa la aaminay wayukhawanu fiiha alamiin ruuxii aaminka ahaana khayaana lagu xukumayo waxba laga yeeli maayo waxba laga dilbo waa khaa'in baa dhig mawaasiinta o dhan baa kudashoo wixii oo dhan ra'san calaa cabdi injirkaas yaayaa wuxuu ku dhacay mawaasiinta iyo maqaayidta markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa yantiqu fiha ruwaybida ruwaybida hadli doonta markaasaa nabiga waxaa la weydiiyey uwaafidadu yay tahay rasuulka ilah markaasaa rasulku wuxu sal ly slam arajulu taasi yatakalamu fii amri alcaama waa ruuxa liitaan qiimaha lahayn oo haddana ka hadlahaya arrimaha caamka ah arrimaha caamka waxaa la yidhahdaa masaalixda caamka dawlad dagaal nabad muxuu ahay nawaadil masaa'ib weyn oo dhacday dhibkoodu wuxuu ummadda wada gaadhayo deeskiisana wada gaadhaya waxaa la yidhaahdaa alumuur alcaama oo dad khaas ma waxyaalahaasuu ka hadlaya hagaajinaya isaguna waa kaafi kaafiga waxa la yidhahdaa waa ruuxa faasika ruuxaan qiimaha lahayn ana caqli yari ana cilmi yari ama diin xuni ah saasa riwaaya kaleeto faasik ku kacay xaaladda markay timaado sidaa wax walba isu bedelaan oo qadayaadka ummadaba ay jiraajinayaan dadaan eher u ahayn waa salawaatu khadaacaad salawaatu khadaacaad yuu rasuulku tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu calayh waa daakilkeena markay dhahay qadiyadan marka walaalayaal soomaaliya waa naazila min annawaazil almustajaba aw ilmustajiba naaziladana waxaa la yidhahdaa masaa-isha dhacdada ah ee haddana cusub ee haddana adag ee ijtihaadka u bahan qabaaya dimaa qabaaya xarbi qabaaya silmi qabaayaadka noocaas oo kaleetee halista ah nawaasil baa la yidhaahdaa waxayna culimadu ku fasiraan nawaasisha waxaa la yidhahdaa ma istadca xukman sharciyan min alwaqaa'ic almustajida wixii xukun sharciga u baahan oo dhacdooyinka cusub ah ayaa la yidhahdaa nawaasisha wadan labaatan sano ku dhawaad dawlad la-aanta waa naasilo nawaasishayaa iskale seeka loogu ijtihaadaan culimadu waxay leeyihiin horta dadka nawaasisha ku ijtihaadi karaayo waa culimada alimaam nawowi ibn cabdilbar shaatibi kayrkood waxay leeyihiin nawaasisha culus waxaa ku ijtihaadi kara un dadka culimada lianna waa min ascab mayaadiin wa majaalaat ijtihaad masaladu markay intaa isku darsato waa meelaha ugu adag oo lagu ijtihaado marka la ijtihaadayana waxay u baahan tahay dhowr qodob kow atasawur saxiixu laha masalada horta waa inaad si fiican u fahanto waaqiceeda waxa ku wareegsan mawdicu baxsiga iyo dabeecadda mas'alada horta waa inaad fahanto qadiyada qodobka labaad istiqsaaca daraasaadka saabita in wujida daraasooyin horay loogu looga diyaariyay hadday jiraanna waa inaad raadiso qodobka saddexaad albaxu can duruufi naasilati almuxiitati biha naasiladaa dhacday duruufta ku wareegsan zamanka xaalka waa inaad ayadana fahanto qodobka afraad waxa weeye alrujuucu ilaa ahli lاkhtisaasi fiiha wa mushaawaratihi hadday dad si khaaska u yaqaano ay jiraanna waa inaad ayaga u noqoto oo la tashato masalan naaziladu waa naazila dibiya waa naazilo ku saabsan masalan muxuu ahaaye daktarnimada cilmiga dibiga ku saabsan adigu nin culimada oo mujtahida naazilada ayaad ula noqonaysaa bariidka mutakasiska soo waa naazilo masalan ku saabsan cilmu liqtisaad naasilada sidaad ku fahanto qaabka mucaamalada loo sameeyo intaadan xukumin waa inaad ula noqoto dadka mutakasisiinta ku ah andimada cilmul iqtisaadka mucaasirka ah see loo sameeyaa markaad ayaga ka fahanto sida loo sameeyo waad xukunka saari karta sooma intaasi waa hal khab way isku tahay tasawur saxiixa inaad ka hesho mas'alada iyo siday u taala qodobka labaad markaad fahanto masaladii maxaa kuu laaban waxaa kuu laaban takyiifu naazila bacdadan inaad kayfiyeyso see loo kayfiyeya biraddiha ilaa asal alcilmi asalkeeda cilmiga ahayd inaad u celiso ama koox usuul ah hadday u noqonaysana waa inaad u wada celiso ama asalka u xoog badan inaad u celiso waxaana lagu garan karaa naska ijmaaca naazilo horoo iyadoo kaloo bacda in lagu takriijiyo looga qiyaas qaato imaam horo mutaqadima fatwadiisa in la cuskado qaacida fiqhiya in la hoosgeeyo waa inaad mas'alada markaasi u raadiso naasilada asalkeeda cilmiga waa inaad la doorato halkaana maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay waa inaad qur-aanka garanayso fahamta sunnadii fahamsanta qadaayaadka iyo masaa-isha meeshii looga noqon laa garanayso fiqigii wax ka garanayso usuulkiisii wax ka garanayso fawaaxidkiisii wax ka garanayso culumtii luqada ee furaha u ahayd wax ka garanayso sooma intaasoo dhan markaad garanayso baad garan kartaa mas'alada xageed la aadi hadday kugu timaado mas'alo ku saabsan jihaadka yaa xaq u leh inuu qaado ama bilaabo xagee ka raadi ya kutubta xadiidka kitaab jihaad abwaab qaabay kutubta fiqiga abwaab jihaad abwaab qaabay sooma meeshii aad ka raadin lahayd waa inaad garanayso markaad duul tagtana waa inaad fahmi karto laakiin asri baan sooran nawaasishana waa ka takharusi hore bay qaban intaa keliya weeye ba waxaa dheer waxa loo yaqaano ictibaaru ma'aalaat مآلات الأفعال وكذا وقاعدة من قواعد المقاصد ويتم الشهادة وحنا هذا تقريري الإمام الشاطبي في الموافقة مآلات وحنا هذا فعل كأكوك عسية في لابد أبقى waxaad ka dalan karaa ee ama mafsada ama maslaxa ah waa inaad garanayso maxaa ka dhalan kara tilaabada aad qaadayso maxaa ka imaan kara hadday mafsado raajixa ka imaanayso waa inaad soo jirto xaraam isbedel maslaxa raajixa sax soo dhawe hadday laba mafsado isu kaasabsato midda muxuu ahaay culus riix midda fududna صدوي لأن التقليل المفاسد قواعده مآلات كما كان حاكا طبعا إلى فعل كاتكو بحث ومثل دي أنا ميكدو الشيء إنه ولا سنفيه وردينها هذا وردي قد دو قري كاتو قلا تقال أما إتو قري كاتو قالوا قرا صوت تقال ما بقاف نقرا وردي كي بلش لأنه وردي دي في إسكاح مستحوري بس إنه هذا قليل في wadaadka wartigii dawda so waxaan u wato haba qaldanaane mid ka weyn sijilkaasiisa ka dhalan sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah baa waxa la yidhahda wuxuu soo maray qolo muxuu ahaaye khamro cadayso tatar rag waa nimankii gaalada ahaaye maqoliyiinta ahaye china abaraabteeda intay ka yimaadeen caalam islaami soo qabsaday ilaa bakdaad ay qabsadeen لح بقول يكون تم لحدي طريق يجري قطعة عيد والمغني في بغداد قصري أنا أكثر من المسلمين تابعين ألوف مؤلفة يا ابن القدير مركو عقول الأولية هاي وديك عراق بغداد مرة مغنى بغداد دل كامل ديك وديك ديك مسلمين تاني وقت ما شكوا لها حالتها إيضا أه لمن كيف سيدا markay wadanka qabsadeen niman gaala markii dambana islaamiyadu wax ka sheesheegtay bay ahaayeen marka majmuuco xumro cadayso iyagii baa waxaa soo maray sheekh islaam ibn taymiya iyo ardadiisi majmuucadii khamrada cadaysiba waxay damceen ardadii ka kamid a inay yidhahdaan war khamrada iska daayo sheekh islaam ibn taymiya caleyh raxmatullah markaasu wuxuu yihi wardaaya khamrada waxa cadday iska reebin ish leanna haddaad khamrada ka kicisaan dhiiggii muslimiinta gelaya muslimiinta ilaynaya طيب ان خمر العديد كنت ديك اسلام لك ولا كيف خمر العديد صح والله بحر ورني كان هستمر غاصنا نيكل حس كتشوف بس حس كقاتل يكون هذا واحد ليش مثال مثلا وحوها يقات الصومالي الغرب وصالك حديث الثقات يا دول وحلو أدين لون تيرين وحدي لنا وحلايان بأي كتلمس معاك معانا صمينة فخاصور ضحاقنا انت فرق من المانح كنت وحليها يا وحدي الآلية وفتحته الفقر ولا حتى تأثير الثانية فرق بأمام العلم بأمام قضاياك المركة محاكا تنكر فلك أصبك عيسو ومقصد مهم أه نواتش هي قضاياك المركة اللي هو اجتهادي أو اللي هو تلاصنينا مآلك كتلنا يا وين أخرج وحي أو أضبوها يستطيعون واجب هيبقى حرام لبوكا مآلك كتلنا يا ينتجبك بلد درابي وحي وفي الأصل حرام كو أشريعة بلقية ما إنه حلال نقض من آلك كتنوية درابي من باب ضرورة سمع هل كان وإنات أيضا أرجع كسارتو على كفة العلم وسؤال بطولة إنت عن صومرني يقيمين إنت عن صومرني يا سمين كرا يا يا سمين كرا cululcilmi ma u daynaysaan hawshooda marka ya hawshooda ma u daynaysa maya la diitaa iyada waa la diiday waana mushkiladina haysata wa qiimaynna laisku waafaqi maayo natiijana laisku waafaqi maayo soomaalida waxay dhahdeen hal walba ninku ran uu dheelmay dhinacna wuxuu uma baxsamyanay dhinacna uma sameyba marka waxa way ragga gurranow geer hadheelina ragga gurranow meel aynaan gaadhin ha gaarsanina qadaayaadkanna eherkooda u daayay idinkuna intaad janno doonaysaan xagaa ka tirta intaad ilaahay u dhawaada isleedihiina ha ka fogaanin cudurdaarna ma helaysid adoo jaahila oon lahayn mustawaheedii haddaad madaxa ku dirto waxaadan gaadhin cudurdaar ma helaysid anigu jaahil baanayo waan qarsay ma soconayso waadad og tahay inaadan lahayn maxaad u diraysa sooma waadad og tahay inaadan tabarteedii lahayn joog baabkaa marka culimada iskale culimada weliba mujtahidiinta iyo aqoontii fuqahada leh cilmiga raasibkaa leh ayaa iskale abwaabta noocaas ee nawaadisha saa u taalla waxaana aada qariib u ah runtii oo wax lala yaabo ah masaa-isha ashkaasta ku saabsan lalama aado dadka ilaa culimada ka wax garanaysa mooye masaa-isha caamkee wixii ka dhashaay ummadda u wada gaadhayo maxaa looga racaray waa su-aal war reerkaygii ma furan yahay haddaad uxinad reerkaygi ma furmay waan furay fulaanti saddex iyo baan kuu furay baan idhi sheekhu ma iga furan tahay yaad weydiinaysa ya sheekh baan aad soo sheekh waysadii ma iga jirta hilib hilibkeel baan sudiyaan cunay soo sheekh la aadamaysa ayib ummadan qadiyadeed iyo wadan dhan qadiyadiisa markay timaado maxaa keenay inaad madaxa ka fusho odan ina weydiinin ilah baynu ku dhaari soo qalad maa qaladku weyn waay meelaha ay wax ka hagaaji la-daan waay war ninkii aan meeshaa gaadsiisan unu tartiiso waxaa qalad ah oo si xun loo loo fasiray oo si xunna loo isticmaalay hadal uu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah oo uu leeyahay qadaayaadka jihaadka iyo dagaalka waxaa looga dambaynayaa dadka ahlu suquurka ah hadalkaa sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah si xun baa loo isticmaalay ilaa ay dadku iska qaadiciyeen ruuxu jaahilba ha ahaadee marba hadduu furinta ku jiro qabaayil jihaad isagaa iskale go-aan keena mina uga weydiin maayo wadaadka meelaha joogana waxba kuma laha hadalkaas qaabkaasaa loo isticmaalay sidaana ma aha sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi laba macno dib inuu ka wadaa surooyinka inuu ka wado ahlu suquurku markay culimo yihiin ay wax garanayaan oo cilmigii iyo fiqigii waaqica ay kulansadaan markaa sax ayaga asal ah laakiin waxay yihiin furinta joogiddeeda waxaa u dheer inay yihiin culimo iyo dadkii ehelka u ahaa waa mid macno kale uu suroori karo inuu ka wado ay dhici kartahay wuxuu yahay inuu ka wado qadaayaadka qaabka loo dagaalamo iyo taatiigka taatiigga dagaalka ninka ahlu duquurka adaa yaqaana qadiyadu ma aha masaa'iluljihaad isaga ha loola noqdo maaha labada macnaa istimaali wailaa ma suuroobi karto sheekhuislaam inuu ka wado ruuxa furinta jooga jaahilba ha ahaadee masaa'iluljihaad iyo suqu isagaa loola noqonay oo qur-aankii sunnadii baaba taa diidanay macna aan sax ahayn imaamka hadalkiisa in lagu xambaaro waa qalad in loo isticmaalo ma saxda wasawaabu waxa weeyaan qadaayaadka oo dhan marjica loola noqonayo waa culimada waxaa aada u qiimo badan hadal uu leeyahay alimaam alkhaiib albaqdaadi abubakr alkhaiib albaqdaadi muqadimada kitaabkiisa albaqin walmutafaqi muqadimada kitaabka markuu uu macnaha ka hadlay ayuu wuxuu ku sheegay hadal aada u qiimo badan wuxuu sharxayay aayaddii rabbi sheegay tabaaraka watacaala wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaasa aayaddaas sharxay mu'miniintu ma aynan ahanin kuwa baxa dhammaantood falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa koox kasta may qaydi ka baxdo ليتفقهوا في الدين إزاي الدين كوكهنا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم كذبنا الدرق لأجد بها المرحي النقضة أيضا في شرحي فكانت أعود وفي صدر فجعلهم فرقتين أوجب على إحداهما الجهاد في سبيله الله وكفر المؤمنين تلوك وحوت كوح وحقوها الجريين إن جد إلهي كجهاده وعلى الأخرى التفقه في دينه كورنا كلام ربي وحقوها الجريين إن الدين كفهمته هو القرآن كي يقصنا بقراته ويبلي من نقطه ليش؟ قولنا هو الجهاد الثالث قولنا علم يجيب يفضلها سؤال الله قولنا سوف الحساب ودعي لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة هل تبيها إلى ضمانة الجهاد قوة القرآن ومركا شريعة العلم دي باطوه إن العلم يفضل يتعلق يترشح يخدم لا يزور حتى مركا الجهاد يسوى بقاعه علم دي باطوه ولك الخبيرة ولا يتوفرون على طلب العلم فيغلب الكفار على الملة علمي قبل الشيء فيه فرق كان إنينا السجود تجين وحلقة حين ورقين وعطيتها في دعوه قالوا كوكي مسلمين دي خطنا صح marka dhulkiina waxaa waa la xadinayaa diintiina waa la xadinayaa maba wuxuu yidhi marka faxarasa بيضة الإسلام بالمجاهدين وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين نركي مسلمين تنا الله ودعو كفلا لي المجاهدين تنا إيمانك شرائع بيسية بنتنا وحرم كفلا لي دفك متعلمين تنا وحبرنا يا لما رأى تتعطاء الله نجي هذا اليوم من وحبرنا يا متعلم أو عالم لما رأى كان الله مقرأ يا مرحبا يا آه. هنا المحك وحو يريد الخطيب البغدادي عليه رحمه الله وأمر بالرجوع إليهم في النوازل وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين متعلمين في ذات علم جبرنا يقول رب إيمان كشرائع في تكحك فيه وأمر بالرجوع إليهم أذن الرب أمر دين إيجا الله نطلق دورما في النوازل مسائل العروس القصب مركا يتعرض إليه الله ومساءلتهم عن الحوادث حوادث تعلوي كقصبنا إن وحلقوا يديو رب البرين مركا ترى الوحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ها لما دي فقط وحلقوا الله ربنا يا مركا يا لماذا الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صح حداد مجاهد تهي لكن الأقوام تهي الله نقول عالم تهي صح فلماذا يقول الله نغيرين غيرين أقول حداد مجتهد تهي ومركة أبا عالم هينا واجب أقوين عالم نقول مجتهد مجاهد بارحا كما فينا يصلون في الكيب لمرة فلماذا يقول الله قال مجاهد بارحا وفيك قال هو يا كما فينا يصلون في الكيب يحوش لمرة صلاح انت موضع حقيقة علينا الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وهو كان يقرأ آيات كلام الدين تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم حتى يقول علم الآيات رسول ليذكى أرين صورحية وإيه كم ويقول قال الآيات هو الله صورحية ورحة وإيه كم xaqiiqaday ogaan lahaayeen goobay ogaan lahaayeen hadday u celin lahaayeen arrinta rasuulka sal alay wasalam oo dee xaqiiqatan amriga kutusi lahaa mid uu sheegi lahaa tabaarka kusman hadday sidoo kale uu amriga u celin lahaayeenna warkan ay la soo baxayaan isagoo xaqiiqadiisa adeegeli lahaayeen ulilamri yaa la yidhaha marka ya ulul lamri hum lumaraau waalculamaa sooma labadoodu markay tartamaanna umaradu hadday jahale yihiin oy jaahilin yihiin waa inay u noqdaan culimada sooma asal waxaa ulul amriga marka culimada asal wa warkan aada raadinaysaan iyo taxliilaadka iyo axkaamkan aada qaadanaysaa iyo leedakuulkan un aada ka leedakuulaysaan qabaayaadka haddaad ehelkeedii u celin lahaydeen oo ulul amriga iyo culimada ah waad heli lahaydeen jidkeeda laakiin mushkiladeena haysta waxa way jidkii baad garmaraysaan way macna intaas marka waxa ula jeedaya qasabkaygu uu yahay meeshay wax ka hadlaysan yihiin waxaa ka mid a qadaayaadka oo ay janaajinayaan dad aan ehel u ahayn qadaayaadka oo culayskoodana leh dadka cilaajinayana ayna dadkeedii ehelkeedii ahayn marka dadkii ehelkeeda aan loo soo celiyo hana lagu kala dambeeyo qadaayaadka ayib waxaa ka mid ah musaalaxada dowrkeeda iyo islaaxa oo isagana insacku ku jiro rabbina tabaaraka watacaala ummadda muslimiintu markay ku bataan ayuu rabbi tabaaraka watacaala ayuu halaaga ka badbaadiyaa wuxuuna rabbigan leeyahay tabaaraka watacaala wamaa kaana rabbuka liyuhlika alqura biظulmin waahluha muslixuun wuxuu rabbi leeyahay rabbi ma halaago tuulooyinka iyo degmooyinka iyo mujtamacaadka dulmi kuma halaago iyagoo dadkeedu ay yihiin dad muslixiina hadday dad wax muslixiina wax hagaajinaya yihiin lama halaago laakiin muslixiinta wax hagaajinaysa markii la waayo waa la halaagi muslixiintii marka inay cararaan ba ku muslixiintii dadkii ulul ra'yiga ahaa ulul cilmiga ahaa ulul khibrada ahaa markii waxba laga dhagaysan waayo oo tilaabadu qaadaba la daba dhiganayo oo la caayayo oo lagu caraasanayo oo la tacninayo wax lagu wadayna ayna waxba ka soconaynin haaka lagu noqdo iyo caqabad marka dambe waxay gaadhi dawaa meesha hadda maraysee dadka ahlu salaaxa iyo muslixiintu inay nuudalaya naftaada la baxo sooma naftaada la carara dad badan oo culimada ka mid ah ama ahlulwaraca iyo diinta ka mid ah maanta waxay isku qancinayaan xaalku meeshuu marayo cudlaha laga galo oo hadday cudlo u cararaan intii wax islaaxin lahaa intii wax islaamidaysu baa ku soo hari sooma maragkay leedahay marka intaynan gaadhin in laga quusto oy rajo leedahay mas'alada islaaxa iyo musaalaxada iyo islaaxinta waa in la helo nabiguna sal alay wasalam gurbada markay dhacdo dadka ahlul qurbada wuxuu ku tilmaamay nabigu sal alay slam aladiina yuslixuuna ma afsada annaas waxay dadku badbaadiyaan bay islaaxiyaan tawxiidka caqiidada faraahidka iyo diinta macnaa waajibaadkeeda ayay islaaxiyaan mabda'aasi marka waa mabda'a kitaabka iyo sunnadu dadka ugu baaqeen waxaa kaloo iyadana maqan oo si gooniya u maqan waxa loo yaqaano mabda'u shuura iyo almucaalaja aljanaabiya wax la yidhaha si wada jir ah in wax loo wada daaweeyo wada tashina wax lagu wada daaweeyo laysu yimaado la niqaasho laysu naseexeeyo ra'yigaaga aad keento anna aan keeno aan isla rogrogno ikhlaafkii alla dartiina ay naga tahay sabda ushuura nabigeenuna waa lahaan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh khaasatan fi mas'alati nawaazil khaasa fi mas'ala mas'alati nawaazil ijtihaadaadka la ururiyaa adiladaa la ururiyaa istinbaabaadka la ururiyaa waxbaa la isu geeyaa ra'yi jamaaciya in lasoo saari karaa laisku dayaa oo ummadda u noqon kara makraj ay dhibkan kaga baxdo haddii marka ay noqoto qaraaraadka istiraatiga ah iyo go-aamada ama kooxa ama go-aamada shaksiga ah in ay noqdaan hiya saa'idatu saaxa saaxada midda haysata hadday sidaa noqoto oo in laysu yimaado go-aamo jamaaciya iyo aragti hal mida laga yeesho ay suuroobi weydo ayadana waxa weeyaan mas'alada waxyaalaha sii hadlaynaya caqabaadka horyaallay ka mid tahay waad garanaysaan rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrimuhu markay ku cuslaadaan saxaabada isula dejin jir isagoo fulinaya rabbi amarkiisa washaawirhum fi lamri allana tabaaraka watacala dadka mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay wa amruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waa katashi rasuulkuna camaliya buu u fuliyay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waad garan kartaan dagaalkii beder dagaalkii beder soo garanaysaa ugu horreeyay nabigu kale salawatu rabbi wasalaamu caleyh dagaalka markii goobtii la tegay dhowr tashi buu nabigu samay sal cala saxaabada la tashay dagaalkii uxid baa ka mid ah gelitaankiisa ma magaaladan ku galaa mise banaankaan u baxnaa saxaabadiisu nabigu kala tashaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh weliba ra'yigiisu wuxuu ahaa magaalada aan ku gallo iyoynaan ka bixin saxaabadaa waxoogaa rag dhalinyaro ah oo waxoogaa dagaalkii beder ka maqnaa ayaa iska jeclaystay in banaanka loo baxo ragga la iska celiyo nabigu sal alay wasalam marka ra'yigoodiibu ku raaca ayayna wadi markii uu diyaar garoobay oo labiskii dagaalka qaatay baydu yimaadeen wuxuu rasuul ilahi walaha waxaad rabin baan ku marinay taadii taadii aan qaadan markaasuu nabigu wuxuu sal alay wasalam nebi sidiisaba iyo rasuul hadduu mar la gisto labiska dagaalka ma dhigo sooma sina dhaqaajiya tale ahayd waa la tashay dagaalkii axzaab ka dambeeyey soo garanaysaan isaga nabigu sal alay slam markii la isugu yimid oo gaaladu ay magaalada soo durdegtay waa kii la tashaday labadii sacad labadii oday ama labadii ugaadee aws iyo khasraj labada reerood ee meesha degeen gacan u ahaa waa kii kala tashaday qabiilka qabaaisha ka mida intaynu waxoogaa waxoogaa u ballan qaadno xoolaa aan kala sirno oo gaalada qaar ay naga tageen kalashirino inta kalena aan iska adag waa kuwii ka diiday nebiga sal alay slam ee ku taliyey rasuul ilaahay weligood jaahiliyadii islaamka ka hor xoolo aan leenahay bilaash mayna ku qaadan maanta oo ilaahay islaam naga dhigay xoolaha annaga inay bilaash ku qaataan ma dhacayso nebigu waa ku waafaqay salawatu rabbi wasalam aleyh waluwaayo soma arka war nima yahow tashigu taladu walaalkaa bay la tahay ruuxa tashadana inta badan oo tashi wax ku saleeyahay inta badan talada waa helaa allana tabaaraka watacaala iskaarana way jibtaa iyo inuu khayrka ku waafajiyo dadka walaalahaagan waa la tasha wa khaasatan masaladu hadday nawaadiisha caamkaa tahay hatan waxaa in aaraada la sugeeyo laga nisaasho laga wada habo asxaabu rasuuli lah sal ala sl nawaadiishii ku dhacday tusaalayaal haddaan ka soo qaadana waxaa ka mid ahaa nabiga geeridiisu markay dhacday salawaatu rabbi wasalam aleh oo rasuulku dhintay waa lasu dila rag baa soo istaagoo yidhi rasuul ilahi maba dhimanin ba cali yaa dhihi kara nabigu waa yaa dhihi kara xaalad adag wey abubakr sidiq radi allahu canhu iyo aayaddii qur-aanka uu keenay iyo halkaasay wax ku xaliseen sooma way ka dambaysay oo nebiga markuu dhintay aadkiisiina haddana isku khilaafeen warseen u aasna ma quburaha muslimiintaan geynna ma meeshan aan ku aasna abubakr sidiiq baa xadiis keenay odhanaya rasuulku wuxuu yidhi ambiyada waxaa lagu aasaa meeshay ku nabaxeen qolkii caaishuu ku nabaxay rasulku sal alay slam meeshaa lagu aasa sooma waxay isku khilaafeen markaa kadib saxaabadu ridwaanullahi calayhim nebigu hadduu dhintay taladii muslimiinta yaan u dhiibaynaa waliba masalatu imaama khatarnimadeeda dhintay halis baa loo deliishadaayo war rasuulkii hadduu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyagoon aasin nebiga iyagoo nebiga aasin baa waxay ka hormariyeen ba horta in muslimiinta loo magacaabo mas-uul iyo cid hogaamisa markaa nebigu ma aasino salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo marka waa kii la wada hadlay muhaajiriinta gooni wada hadleen ansaari meel fadhiisatay laysu yimid markii dambe abubakar laysku waafaqay soo naazila khatara ma ahayn maxaa lagaga baxay wafatash sooma wahaakada baacuunkii dhacay sanadkii sideed iyo tobnaad maxaa la yidhahda xumuwaas soomay baacuun xumuwaas markuu dhacay cumara usii jeeda shaam saxaabo badanna ay la socdaan baa waxaa lagu yidhi shaam iyo meeshaad u socotaan baacuun baa ka dhacay cumar markaa xadiis ma hayo markaasuu intuu joojiyey dadkii oo socodkii hakiyey buu wuxuu bilaabay inuu saxaabada la tashado warbul muhaajiriintii ha laygu yeedho odayaashii carbeed ha laygu yeedho mashaarikta shuyuuqda soo ma jirto bal in alla intuu tala ka tuuhay ilaa markii dambe xadiiskii nabiga loo sheegay sal alay slam oo uu ku yidhi lagu yidhi rasuul alle baa waxaan ka haynaa meel hadduu daacuun ka dhaco ha gelina haddaad ku jirtaanna ha ka bixina soma markaasuu cumar soo noqday mar haddaan nas lahaynin maxaa meesha yaalla in la tashado isan yeella warnaafiladanaa jirta waxibkana ayna hayso marka in wada tashiga laga tago masaladii waxaad garanaysaan jamcu lqur'aan qur'aanka markay samceen saxaabadu inay ururiyaan oo isu keenaan soo masale khilaaf ka dhacay maahay abubakar baa damcay muxuu ahay cumar baa damcay soma cumar baa damcay muxuu ahaay waxaila abubakar baa damcay cumar baa damcay war waxaa nebigu samayn see u samaynaysa waxaa nebigu samayn see u samaynaysa zaydba u yeedhaan war waxaa nebigu samayn see u samaynaysa laisla rugrug waxaa laysla qaatay masalada inay maslaxad war niman yahow qaraaraadka jamaaciga iyo fasaawida jamaaciga iyo mucaalajada jamaaciga ee shuurada ku salaysani waa waxyaalaha lagaga baxo dhibaatooyinka iyo fitanka caamka lagaga baxo nawaadisha waxyaalaha lagu cilaajiyo annagana waxaan doonaynaa oo dhibkayna haysta uu yahay in intaan meelaha koox walba go-aankeeda soo qaadato oo iyada urur ahaan ay gooni u shirto oo go-aankeeda hoosta ka xariiqdo inay ummadda ku fuliso war haddaad wadaad tahayna way kugu socon oday hadday tahayna way kugu socon shacab haddaad tahayna way kugu socon waad khaldan tahay anna waan baxsana waxaas wax soconaya ma aha wax umadi wax kaga bixi kartana ma aha haddaad wax hayso imow kaana dadka imow faa'iide waxa hayso adigana ha lagu faa'iideeyo qadiyadiina qadiyad umadeed ha noqoto aqoon baa lagu- laga yaabaa in lagula dheeriyo macluum baa laga yaabaa inay kaa maqan tahay khibrad baa laga yaabaa in lagaa lagula dheer yahay ummadda kaale wax la wadaago nawaasiisha si jamaaciya ha loo cilaajiyo oo khaasatan dadka ahlulcilmiga ah dadka ahlulkhibrada ah inta laysu tago oo fadhiyada la qabsado oo ijtimaacaadka la qabsado qadaayaadka ha la cilaajiyo oo si wada jir ah wax looga qabto asan bay leedahay oo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi iyo shareecaduba asan bay ku leedahay khaasatan qadaayaadka ay arabaan markay dhaxdo si sariica usul maraya insha allahu tacaala ee qodobadu waa fara badan yihiin iyo cudurrada in haysta waxaa ka mid a masalan kalsooni darro dadka dhexdooda taallo afaraadka iyo madaxweyne laysu hayo iyo hadalkii oo meel isiimaan aan lagu xambaarahayo maanta waxay taagan tahay caryaa allo nabad kaca caryaa allo nabad kaca caryaa silaas badan oo dabada la qastay ya kii u dhaqaaq jidka saxiixa ah qola baa ku dhegan sooma saaidahanaa hadal hadduu kaa soo baxo boqol tafsiir baa loo sameynaya nin walba meesha doonu la aada war meel wanaagsan iyo maxmal wanaagsan iyo saasoo wanaagsan ugu jeeday lama dhahay hadduu sagaal iyo sagaashan fiican yahay hal meeloo xumaan oo loo leexin kara lahay halkaasaa lala aada soma halkaasaa lala aada sagaal iyo sagaashankii wanaaga wax jawaali kareen lalama aada fasaad yaalada warbaahintan aad arkaysaan imtixaanka ah waxyaalaha fasaadka sii kordhiyay bay ka mid tahay wadaadadii waxay moodeen haddii warbaahin ba la galay alalahay wax weyn baa furmay war balaayaa furatay balaayaa furatay in kastoo doonaya in wax fasaadiya idaacadda imaanaya wax u akrinaya soo ma meeshaasaa la isku naqdi wax laysaga sheegi waraxa ma qarayso wax alla waxay faa'iideynaysaa wa yarataysa waxyaalaha dhibaatooyinka jira ka mid waxaa ka mid ah xuduud iyo deef adduunyo oo jirta oo inaan iska anfin karin sida caamayga hunguri ugu jiro oo kursu jacayl ugu jiro oo xoola jacayl ugu jiro oo lexjecla ugu jirto bay wadaadkana ugu jirtaa matayrsama de wadaadada waan caayo wadaad wadhan maaha laakiin wadaadada kama marna kuliina ma wada ahee shahawaadka dadka ay ku furan yihiin bay wadaadadu ka mid yihiin asxaabu rasuuli llahi sal alay wasalam oo inoogu khayr badnaa oo safwatu hadihi lumma ahayd baa qadigaan wuxuu ku leeyahay walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xata ida fashiltum watanaazactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira qolo adduunyo doonaysana way idinku jirtaa qolo aakhara doonaysana way idinku jirtaa cabdillahi bn mascuud wuxuu leeyahy aayadaasi intayna soo degin weligay isma lahayn nin saxaabada ka mida adduunyo doonay waa saan inagu hadda isleedahay soo ma waa nas aayad kale rabbi waa kii ku laha tabaaraka wa tacala ya ayuha aladiina aamanuu إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعن كتني من حين رأي هايستيس أمر غلط حرص مركز وحوري السلام عليكم السلام عليكم يا نبي قال يا والسلام الإسلام السلام عليكم الروح من المؤمن يعني السلام عليكم malaha meesha islaam muslimayna ka filaynin waxay iska qaadiciyeen ninkani assalaamu calaykumka wuu ku fakanaya waa gaal xaqan qaba waxoogaa gaaxiinta ana hunguri baa ka hayay iyag xageen ka qaadana waxaan ka qaadana ayad tabtaguuna carada alxayaati dunya dheef adduunyaad doonayseen baa la markaa la qaadeen ninkan si idin salaamay markaad qahdeen salaamtiisa waxba kama jirto oo dishin way dileen xayntii arigana waa kaxaysteen oo qaniimay ka dhigteen markaasaa rabbi tabaaraka wa tacala waxba kama qarsoonay wuxuu ku yidhi ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا والروح إذن سلامها قلت هنا مؤمن مسجد تبتغون عرض الحياة الدنيا إذنكم الدنيا طونة آه لا لا يحوك الغصونة تبتغون عرض الحياة الدنيا ما أنت نفسي كده بلا ولا تدري والنور في بلد آه ذكر عبر الدليل الله والله ولا تدري والنور في wadaadadii baa loo gafay waa la aflagaadeeyey war maaha war asxaabu rasuulillah kama fiicin waraxima allahu man carafa qadra nafsihi imise cudur baa inuu jira ya haddaan is ilaajinin oodan gudahaaga ilaajinin oodan ceebtaada firanin oodan ceebtaada saxanin madaxa kuu buuxa madaxa kuu buuxa marka xuduud ninyawiya waa jirtaa xubbu lkaraasi waa jirtaa shahawaad waa jiraan dadku ma wada aha laakiin nabiif lagama aha saamayn badan bayna ku leedahay qadaayaadka ummadda iyo nawaasisha qadaayaadka caamka iyo nawaasisha markii laga hadlayo saamayn badan bay ku leedahay wadaad iyo warallada sawri baa wuxuu yidhahdaa sufyaan sawri baa waxaa laga hayaa inuu yidhi maa ra'aytu zuhda fi shayin aqalla minhu fi ri'aati weligay ma aragu zuhdigu meel uu kaga yaryahay madaxtinimada ruux waxaa laga yaabaa dharka inuu ka zaahido dharku quruxsan iska daayo cuntada inuu ka zaahido cuntooyinka macaanida waxaa iska daayo waxyaalaha qalalaa iska daayo guryaha quruxsan iska daayo laakiin kursi nin daayo ya kursi banaanka kusoo baxay nin daayo wuxuu leeyahay sufyaan sawri masaladaas ima badna buu leeyahay ya marka waa qax bal waxay dhahaan shahwada bini aadamka shahawaadkiisa shahwada ugu khatarta bugamid laba ayaa la yidhi nin hooyadii ama aabidii ama walaalkii u dilay xoolo adduunya wayar laakiin waxaa la hayaa nin aabihii u dilay kursi waa badan tahay iyo haddaynu jiraanba kuwa aabbayaasha si afgabiyan kursigii ku fadhiya oo aabihiina wadankii ka cada sooma marka shahwadu waa shahwo khatara waana jirtaa masaa'ibta ka qayb qaadanaysayna ka mid tahay ummadda islaamka inay isu imaan weyday kala maqnaato jahiliyada iyo qabaaisha iyo soomaalida isbaabiinaysana kursi bay isbaabiinaysa maantana soomaaliya qadiyadeeda saamayn buu ku leeyahay oo kala maqnaa sidaas daraaddeed tajarud baa asal ilaahay darbi tabaaraka watacaala iyo ruux walba inuu ismuraajaceeyo naftiisa dib ugu noqdo ayaan loo baahayn way fara badan yihiin qodobada aan doonaya inaan kuso oo daakiliga ah oo waxaa ka mid aha warraacnimada oo ruuxu markaad la socotana uu ku ammaanto markaad waxoogaa khilaafsana uu ku yidhaahdo weligiiba wuxuu ahaay shalay isagoo ku ammaanay maanta markaad ra'yigiisa ka rabto wuxuu ku leeyahay weligiiba waan ogaa waxbaa u qarsoona maanta waa la kacfay waa la bursay yani waxa way samada qalaba waxoogaa war sidan aad ku socoto ma socota haddaad tahay ha tuham oo dhan buu kuu qaaminaya waxbana ku reebi maayo waxay khilaafsan tahay wasaqiyada axbib xabiibaka hawlan ma xataa an yakuna baqiidaka yawman ma wabqid baqiidaka hawlan ma xataa an yakuna xabiibaka yawman ma ruuxa haddaad jeceshahayna tartiib u jeclow maalin uun inaad nacdaa dhici kartay haddaad neceb tahayna tartiib u nac maalin uun inaad jeclaataa dhici karta yahuuddaad garanaysaa nabiga markii cabdullahi bin salaam ula joogay sooma garanaysaa ee yahuud u yimaadeen ee uu dhihi jiray rasuul ilahi nimankaa yahuud yidhahda waa qawmun buhtun waa niman been abuurad badan ee markay kusoo galaan waxaa tidhahdaa kayfa bin salaam fiikum cabdullahi bin salaam bal ka warrama seebuu ka xidhiina ka yahay cabdullahi bin salaamna laaf meeshan uu ku jiraayo wax ku dhigaysa waa ka bad abuurta markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal alay slam kayfa bin salaam fiikum markaasa waxay yidhahdeen khayrunaa wabnu khayrina wa sayidunaa wabnu sayidina waa kii noogu khayr badnaa weliba khayr badnadiisaba kuma eke aabihiina waa noogu khayr badnaa isir buu uleeyahay iyo afar waa sayidka nagi aabihiina sayid iyo ugaas buu noo ah isir iyo af buu uleeyahay wanaagga markaasuu nabigu wuxu uri sal ala slam fakayfa idaa aslam bal ka warrama hadduu islaam markaasa waxay yidhahdeen ilaahka nabadgeliy waxaad sheegaysa عبد الله بن سلام يجاوب هو كده واحد صباح يقول اشهد ان لا اله الا الله وانا وان محمد رسول الله markaasay meesha iyagoon ka dhamatay waxay sharunaa wabnu sharina ya waa ka noogu shar badan shaqlowgu ahaa weligii awowyadii aabayaashiina shaqowyaal bay ahay ilaa ilaa war sodomaanta daalada ya sheekh hebel baa la wadwad ha asiladaha nala hordi isaga geyrigii baanu ku diirsannahay isagaa sheekha maalin dal fatwa soo saa warkaa isigid sharuna warku sharina waa ka soo arrimaya runta alayku sheeg hawar raacnimo wa ma aha diin raacnimo ma aha maalinku hawadaada waafaqsan yahayna inaad ammaanato sheekh ka dhigato maalinku hawadaada garab marana walow daliilku haba la jire inaad madaxa ka budo waxbaadan u reebin mushkila in haysato waxaan u malanaya inaad firsanti mafirsanti ma firsan mafirsan waxaad rabaa waxaan u sheeg habeen boqola xariisan baa ka baxay habeen boqolaa ka caroota qolada dawladda taageersan habeen bay carootaa qolyaha kale qolada taageersan habeen bay carootaa soma habeenkii damba markay kelimaad helaan waxay yidhahdaan wallahi wadaadkii waa ka soo reeyey